الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع, يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله أو لقي الله عفوا وهو عليه غضبان waxaan ku soo jirnay kitaabka cumdat اlaxkaam kitaabu اlaymaan wاlnuduur qaybtii ka hadlaysay dhaaraha alaymaan waa jamcu yamiin yamiinna waxaa la dhaha gacanta midigtaa baa la yihahdaa waxaa dhaaraha loogu bedelay waxa weeyaan ama loogu bixiyey markay dhaaranayaan bay gacanta midig iskalan jireen saasa loo yidhi marka alaymaan wanuduurna waa nadarka qofuu galo ama ballanta alla subxaanahu wa tacaala la galo markii uu rabo inuu maaragtay alla subxaanahu wa tacaala arrin uu weydiisto la soo gudboonaatay marka dhowr xadiis oo ku saabsan baabkaas baynu ka soo hadalnay xadiiska afar boqol iyo afartan iyo afraad can cabdillaahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu qaala saxaabigaas cabdillahi bni mascuud wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man xalafa qofka ku dhaarta calaa yamiini sabrin dhaarta ku adkaysiga qofka ku dhaarta dhaartaasoo yaqtadicu bihaa uu ku goosanayo maala mri'in muslimin qof muslima maalkiis uu ku goosanaya uu ku qaadanaya qofkii ku dhaarta huwa isagu fiiha dhaarta dhexdeeda faajirun uu been ugu dhaaranayo qofka noocaas u dhaarta oo dhaarta ku adkaysiga ah ku dhaarta oo isagoo been sheegaya qof muslimana wixiisa raba inuu ku qaato laqiya allaaha qofkaa isagaahii ilaahay subxaanahu wa tacaala buu la kulmaa wa huwa walxaal huwa allah subxaanahu wa tacaala calayhi qofkaa dushiisa qadbaanun uu caraysan yahay ilaahay subxaanahu wa tacala u caraysan ayuu alla subxaanahu wa tacala la kulmaaya xadiiskan waxau tilmaamayaa dhaar ka mida dhaaraha la dhaarto oo loo baxshay ama lagu magacaabay yamiinu sabrin dhaarta ku adkaysiga dhaartaas waxa weeye saynu ognahay laba qof hadday wax isku qabsadaan qof baa wuxuu sheegtay qof kale agtiisa waxa yaalla maalan ninka odagaaba waxaan kitaabkan buu iga qaatay kitaabka anigaa iska leh ninkana wuxuu yidhi kitaabka adigu ma lihid aniga sheeganaya waxaa layga rabaa inaan caddayn la imaado caddayn aan la imaado bayina aan la imaado yacni bayanadu waxay noqon kartaa markhaanti bay noqon kartaa inaad leedahay haddii aad weydo qofka alaabta agtiisa ay taallo oo aad ka dacwoonaysid baa dhaar laga rabaa inuu dhaarto oo ku dhaarto alaabtan ninkan sheeganaya inuusan lahayn marka yamiinu sabri waxa la yidhaha dhaarta ninkaasi uu ku dhaaranayo isagoo og inuu been sheegaya dhaarta oo ku dhaartoba waxaa la dhahaa yamiinu sabrin baa la yihahdaa dhaar noocaasa marka haddaad ku dhaarato adoo been ka sheegaya xoolo laguu qabsaday saana raba inaad ku qaadato ilaahay subxaanahu wa tacala baad la kulmaysaa maalinta qiyaamaha adigoo carays adigoo lagu caraysan yahayoo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu caraysan yahay wa nasalat waxaa soo degtay ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanahum amanan qaliila wa aymaanihim hamanan qaliila aayadda qaybtaas buu soo qaatay kollay nusqadaa qayb ka mid ah ina aladiina yashtaruuna kuwa iibsanaya ama ku bedelanaya bicahdi illaahi ilaahay ballantee la galeen wa aymaanihim iyo dhaarahooda bay waxay ku bedelanayaan amanan qaliilan yacnii wax yar oo adduunyo ah bay ku bedelanayaan yaa hoos ku cadday miya waa sax marka waa kan haa ulaa'ika kuwaasi laa khalaaqa lahum wax nasiiba kuma leh fi laakhirati aakhiro nasiib kuma leh walaa yukallimuhum la hadli maayo allahu alla subxaanahu wa tacaala dadka dhaarta noocaasa galay oo dhaarahoodii adduunyo ku beddeshay walaa yanduru ilayhim alla subxaanahu wa tacaala in raxmadeed ku soo eegi maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim ilaahay ma dahirayo oo dembi kasta ay soo qaleen dadka laga dahiri maayo walahum cadaabun aliim waxayna leeyihiin dhaar aad u daran bal u fiirsada waa laba qofoo wax isku qabsaday kii wax loo qabsaday yacni isagoo og in waxaan lagu qabsaday aanu lahayn markii layidhi dhaaro ku dhaaranaya qofka isaga ahi baa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan yacni ugu fasiray qofkaasi maalinta qiyaamaha nasiib aakhiro kuma leh ilaahayna la hadli maayo qof la yidhi ilahay la hadli maayo ka horoo marka wax alla ma soo eegaayo maalinta qiyaama in raxmad lagu soo eegi maayo maalinta qiyaamaha alla subxaanahu wa taala dembigiisa ka dahiri maayo walahum cadaabun caliim cadaabna walayhin marka dhaartu wax caadi maaha qofku xataa adduunyada dhaarta beenta hameer waxaan soo sheegnay waxa qasaamada loo yaqaanay oo ka duwan ee, tan ka duwan oo qasaamada oo markii qof lagu dilo meel xaafad lagu dilo xaafaddaasoo yacni dad ga- u gaarahaayoo dad gaara deganaayeen calaamadana ay tusaayeen in iyagu dileen ayaa ninka yacni wiilka ninka laga dilay baa la rabaa inay konton dhaarood maraan waxa la yidhi qofka marka dhaarta noocaasa been ku dhaarta horey ka dhammaadaanba yacni sida uqs- u dhaqsaha badan bay u dhammaadaan dhaartanna waa la mid haddaad dhaar beena ku dhaarato adduunkay kuusoo degaysa waa- waa aan annagu yareereen magaaladaan joognay baa maalin baa meel annagoo marayna baa cusbitaal baa nin loo qaaday yani cus- meeshan booliska meesha ka sokaysa bir baa ka taagnaan jirtay oo biraha kan siinka loo yaqaano ee meelaha kan yani sandheeriya udhexaysa meesha la yidhaahdo ee booliska intaa dhexana ma jiro mawl- mawlaca xigay marka nin soo maraya waxaa ku soo dhacay geed hoos maraayey baa dusha kaga dhacay laan baa soo dhacday wuu ku dhacday waa la qaaday saldhigga sokadiisa geedkoo laaweynaa waxaa la yidhi ninkaasu maxkamaddu ka yimi dhaar buu soo dhaartay baa maalintaa lagu sheekaysanayay marka dhaaruhu ya ya ha ana saa u garanmaya qofkii laakiin saasaa la yidhi hadda ma isaga oran garan maayo qofkii toos u garan maayo magaciisii laakiin saasaa maalintaan lagu yiri oo meeshaan marayna waxaa la yidhi noocaasa buu ahaay geedkaa ku soo dhacay oo maxkamaddu ka yimi marka dhaaraha noocaas oo kale in la iska ilaasho weeye aakhirana waa ku hartay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiini sabrin dhaarta adkaysiga markii ninkan wax kugu haystaa uu shahaado waayo uu bayino waayo baa lagu leeyahay adigii xoolaha lagugu sheegtay dhaaro adoo og inaad been sheegaysid haddaa ku dhaarata la yidhahda maxay yamiinu sabrin la yidhahda qofka ku dhaartay dhaarta noocaas oo kale ah yaqtadicu biha dhaartaas oo uu ku qaadanayo yani ku goosanayo ku qaadanayo baa laga wadaay maala mri'in muslimin qof muslima xoolihiisu ku qaadanaya dhaartaas beenta ah huwa isagoo fiiha dhaartaas faajirun been ka sheegaya laqiya allaaha yani nusqada qayb bay waxay qorayaan laqiya allaahu oo marka allah faacil laga dhigo marka la godo waxay noqonaysaa ilaahay baa la kulmaaya marka la kordhigana waxay noqonaysaa laqiya allaaha ilaahay baa buu qofkan la kulmaaya wa huwa calayhi qadbaanun isagoo ilaahay subxaanahu wa tacala u caraysan yahay wanazalad waxaa soo degtay aayaddan marka aayad xadiiska wuxuu kale kutusayaa yani markayn ka nimaano dhaarta khatartay leedahay wa huwa calayhi qadbaanun qadab ilaahay subxaanahu wa tacaala sifo min sifaatihi weeye ilahay waa carooda subxaanahu wa tacaala in loo sugo sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ilaahay baa u caroonaya inay tahay sifo ilaahay subxanahu wa tacaala leeyahay laakiin sifo tahay alla subxaanahu wa tacaala u cuntanta oo aan si kale ugu macnayn karin wanaslad waxaa soo degtay ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi kuwa iibsanaya cahdiga alle ku iibsanaya yashtaruuna yani yastabdiluuna ku bedelanaya ilaahay ballantay la galeen iyo wa aymaanihim dhaarahoodii amanan qaliilan wax yar bay ku gadanayaan ulaa'ika kuwaasi laa khalaaqa lahum wax nasiiba kuma leh fi laakhirati aakhira nasiib kuma leh walaa yukallimuhum alla la hadli maayo yani allahu alla subxana wa taala la hadli maayo walaa yanduru ilayhim alla ma eegaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim alla ma dahirayo oo dembigooda ka dahiri maayo walahum cadaabun aliim cadaabna waa leey intaas oo waxyaalood oo ciqaab ah baa laysu dabadhiga dhaarta marka inaad iska ilaaliso weeyaan wax xaq lagaaga leeyahay inaadan marnaba ku dhaaran inaad iska ilaaliso la doonaya عن أشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه قال كان بيني وبين رجل كان وحا أها بيني أنيقي وبين رجل قف كلا دحدي دحدا أنا وحو أها خصومة باهيت دوت رحمن اسكو قبصنا خصومة دوت باهيت في بئر عيل أني قف كلا عيل كدررني كدرنا يعني ده محكمة درس لا هذا يا مركب marka wax la isku qabsado waa u tegi doonnaa alqadaa in maxkamad yacni qaadi la sameeyo magaalo la sameeyo waa fardu kifaaya wax la yidhahdo weeyaan haddii qudaadda qayb joogaan kuwa kale waajib ku noqon mayso laakiin haddii la waayo magaaladii wax qaadiya oo hal qof uu joogo qofkaas waajib bay ku noqonaysa fardu ayn bay ku noqonaysa in magaaladaas qaadi looga dhigo qofka isaga inuu aqbalana uu ku khasbaya qofka imaamka ah ama governorka loo yaqaano gobolka jooga ama dowladda joogana inuu magaalo walba u magacaabo maxkamad iyo qaadi waa ku khasmaya waajib bay ku tahay marka wuxuu yidhi aniga iyo ninbaa waxaana dhex maray dood fii bi'rin ceel kaana waxaa bayni aniga iyo wa bayna rajulin khusuumatun dood iyo isku qabsi fii bi'rin ceel aan isku doodnay fakhtasamnaa waxaan u xukun tagnay waxaan u xukun tagnay ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري شاهداك أو يمينه سمارت شاهداك أو يمينه وقاعدة وحجرة يعني أحكام تمرك لقاها الله أيوه وحيالها لسكو قبصدي وحجرة آه البينة على مدعي على مدعي عفوا قفك وحشيغان أيوه ولا قفك أنا وحان إيقا هايستا إيقا قاتي وحا لقا ربا عدين caddayntu markhaati bay noqon kartaa waxyaalo kale noqon kartaa walyamiinu calaa man ankara dhaarna waxaa laga rabaa qofka yani muddaca caleyhga loo yaqaano muddaci iyo muddaca caleyh bay yidhahdaan marka nabiga alayh salatu wasalaam wuxuu ku yidhi shaahidaaka maadaama aa ninkan aa muddaci tahay oo ninka wax ku sheeganaysid markhaantiyaal baa laga rabaa markhaanti baa laga doonaya ow amase yamiinuhu aduu socaalka ma sheegan mayso oo mal ceelka ninkan uu haysto anaa iska leh markhaanti baa lagaa rabaa haddaadan haysan aw yamiinuhu dhaartiisa weeyaan hadduu dhaarto waa loo deynaya marka saas loo kala saaraya marka nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu yidhi shaahidaaka markhaantiyaashaada in adu markhaantina keento weeyaan qayb baa waxaa markhaanti iyo dhaar laiskugu qabtaa aw yamiinuhu ama dhaartiisa qultu markaasaa waxaan ku yidhi idan haddaba yaxlifu wuu dhaaranaya ninkaani walaa yubaali una aabbayeeli maayo xoolahii buu haystaa haddaana caddayn haysan ninkan wuu iska dhaaranayaayo u aabbayeeli maaya dhaartaba faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi shaahi man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiini sabrin dhaartii ku adkaysiga ahaydoo markii ninkii la yidhi ninkaanu caddayn ma haystee adaa yani wax lagu sheegtay dhaaro inaan waxaan leedahay ku adkaystoo dhaarta dhaartaasoo yaqtadicu biha oo ku goosanayo maala mri'in muslimin qof muslima xoolihiisa huwa fiiha faajirun uu maaragtay dhaartana ku been sheegayo oo dhaar beena ku dhaaranayo laqiya allaha allu la kulmaa caza wajalla wa huwa alla calayhi dushiisa qadbaanun u caraysan yahay waa xadiis kaloo kale weeyaan marka nin marka labadaa nin nin baa wuxuu yidhi ninkan ceelka u haysto anaa iska leh marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markhaanti baa laga doonaya caddayn baa laga rabaa marka haddii aadan haysan ninkii ceelka laaba lalay dhaaro hadduu dhaarto isagaa leh oo tegeysa hadduu dhaarto isagaa leh marka xadiisku tafalle wuxuu la mid yahay kii hore ku la mid yahay aan macnaynayna insha allahu tacaala keliya waxaa meeshan ka muuqata yacni waxaa jira xaqaagu xaqa markaa ninkaa ku qabsato tira ninka waxaygi buu haystaa xaqaagu su u sugnaado markhaantiyaal baa laga rabaa saanu sheegin marka marka hore haddii markhaatin la waayo baa dhaarto soo ku wareegaysa marka qaacido weyn weeyaan yacni qofka wax sheeganaya markhaanti baa laga rabaa kan wax loo sheeganaya dhaar baa laga rabaa soo maartan qofka qaadiga u tegi doonnaa marka qadaha ka hadli doonno waxaa la rabaa labadaba halkan soo fariisiyo qofka wax sheeganaya marka hore hadlaaya marka laga dhammeeyo baa qofka loo sheeganaya marka wixiisa hadlaaya u tegi doonnaa insha allahu tacaala عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه بايع وحو لبايع تم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة geedka hoostiisa baycatu ridwaan baycada la oran jiray weye nabiga caleyh salaatu wasalaam markii uu aaday cumrada loo diiday magaalada looga diiday maka ayuu wuxuu diray cumaan radi allahu taala canhu ina maaratay inuu tago magaaladii maka oo mufaawadaad soo sameeyo waxaa la soo gudbiyey marka waa la dilay rag ilaa kun iyo afar boqol oo qofa baa nabiga calayhi salaatu wasalaam la baayactamay dhimasho kula baayactamay ragga iyaga ahi laqad radia allahu can almu'miniina idii yubaayicunka aayadda qur'aan sheegaysa weeyaan ragga ayaga kun iyo afar boqol bay ahaayeen si la sheegay wax naar ka galaya ma jiraan kun iyo afartaa boqol wax naar ka galaya sida nabiga calayhi salatu wasalaam sheegay sidoo kale ahlu badr dadka badar ka qayb gala dagaalamayay wax naar ka galaya ma jiraan wax naar ka galaya ma jiraan marka nabigu wuxuu kula baayactamay geedka hoostiisa wa ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal nabiguna wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiinin qofkii ku dhaarta dhaar bimillatin diin buu ku dhaartay hayr alislaami aan islaamka ahayn kaadiban isagoo been sheegaya mutacamidan isagoo ula kac ugu dhaaranaya fahuwa kamaa qaala siduu yahay weeye siduu sheegta weeyaan maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa qofka yidhahda yuhuud baanay haddaan waxaya waxaa sameeyo krishtan baanay haddaan waxaya waxaa sameeyo qofka saas yidhahda isagoo been sheegaya wahuwa kamaa qaala sida uu sheegay weeye yuhuudkaas buu noqonaya ama gaalka uu sheegtay buu noqonaya weeye marka in laga cararo waa inuu afkeena u martaa yani iska kufurtu ya u badan yaha kufurtu billaahi buu qof leeyahay kufurtu billaahi يعني كفرت اي فعل يعني كفرت وي معناها الصومال كفرت بين هذا انا وان قالوا ويا هذا اي waxaa sameeyo hal run wuxuu sameeynaya marka nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii ku dhaarta dhaar noocaas oo kale ah yahuud baanay haddaan waxaa sameeyo krishtan baan haddaan waxaa sameeyo gaal baan haddaan waxaa sameeyo fahuwa kamaa qaala buu nabigu leeyahay waa inuu been ku sheegaya laakiin isagoo been ku yacni waxa uu ku dhaarnaya been tahay qofkaasi sidii buu noqonaya waa uu ku dhaartay man xalafa qofkii ku dhaarta calaa yamiinin dhaar bimillati khayr alislaami diin buu ku dhaartay oo aan islaamkaan haynoo wuxuu yidhi maalan yacni yuhuud baan haddaa waxaayo waxaa sameeyo kaadiban weliba isagoo beenka sheegaya dhaarta ayada ah mutacamidan ula kacaaya ula kac u samaynaya oo aan lagu khasbin micnaha aan hilmaansanayn fa huwa kamaa qaala sida uu yidhi weeye gaalnimadaa ku dhaartay yuhuudnimadaa ku dhaartay qofkaas ku tagaya waman qatala qofkii dila nafsahu naftiisa dila bishayin shay ku dila cudiba bihi yowma alqiyaamati waa lagu cadaabaya qiyaama waxa uu isku dilay baa lagu qiyaa hadduu mindi isku dilay qiyaamaha mindidii baa lagu cadaabaya lagu ciqaabaya hadduu sun cabay suntii baa lagu ciqaabaya cudur buu yani ku dhintay sigaarku keenay ilaa waan naqaana sigaarka marka baakadda sigaarka soo qaadanaysa waxaa ku qoran sababadaada kansar buu keenaa haddii cudurka isaga kuu keenay waa lagu ciqaabaya sababta xaaraan baad cabtay waxaa xaaraaminaya waxa weye cudurka keenaya weeyaan waxa naftaada ku disho baa waxa weye maalinta qiyaamaha yani aakhira markaad la tago lagu cadaabaya waman qatala nafsahu qofkii naftiisa dila bishayin shay ku dila cudiba bihi yowma alqiyaamati oo lagu cadaabaya shayga uu ku dilay baa lagu ciqaabaya maalinta qiyaamaha walaysa cala arajuli qofka dushiisa ma aha nadarun nadar ma aha fii maa laa yamlik wax aanu hanan aanu isagu lahayn nadar ilahay kulama geli karo maxaa yeele nadarku waa taacatun wa qurba weeyaan ilahay ugu dhowaanaysa haddaad tidhaahdo ilaahayu haddaa wiidhi siiso guriga jaamac baan baan ilahu sadaqaysanaya guriga jaamac madaa iskale saasaa laga wadaa marka ilaahu haddaa waxaa ay siiso maantay ee gurigaas halkaa yaalla baan sadaqaysanaya adu gurigii malahid waxaad hana- waxaadan hanan aadan lahayn nadar kuma geli karta ilaahay subxaana wa tacaala walaysa cala arajuli qofka dushiisa ma ahaanin nadrun nadar fii maa laa yamliku waxa aanu lahayn ama aanu hanan qofku waa odhan karaa ilaahayow xoolaha aanu haysto waa inuu xoolaha haystaa markaas iga ah saan u tegi doonaa hadhow marka baabu nadarga u tegi doonaa ee bar baan sadaqaysanaya haddaa ilahay waxaa siiso saxaabi baa yidhi kacb ibni maalik ilaahayow toobaddaad iga aqbasho awgeed xoolahayaan ka dhex baxayaa bu gebigoodaba waa sadaqaysanaya bu isagaa leh laakiin ilahay waddaan waxa haysa boqol kun oo doolar baan sadaqaysanaya mana haysatid waxaas yani nadarka noocaas kale ma xirmaayo nadarka noocaas kale ma xirmaayo ya maba haysatid haa marka fiima laa yamliku waxaadan hanan weeye adan lahayn nadar kuma geli kartid waa inaad horta wixii haysaa awooddeeda leedahay wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay leedahay wa lacnu lmu'mini qofka mu'minka ah nacladiisu inaad lacnado lacnada kugu dhacdo oo qof tidhaahdaa ka qatlihi dilkiisoo kale weeyaan dembigii adoo dilay oo kale aad heli lahayd baa markaa lacnadana helaysaa maxaa yeelay baa leeyahy fa ina alithma yani im alaacini wاlqaatili sawa qofka wax dilay iyo qofka wax nacladaya dembiga waa iska mid weeyaan walacnu lmu'mini qofka mu'minkaa nacladiisa a lacnadaa ka qatlihi adoo diloo kale weeyaan micnaha marka carabkana lama baro lacnada nebigu nin saxaabi la socday oo safar lagu jira buu wuxuu nacladay hal u saarna oo socon weday nagala har buu yidhi hashaa ayayna soo raacin hal aan nacladay yayna soo raacin marka qofka inaad tiraa lacnad baa ku dhacday iyo nac- saasoo kale inaad iska ilaaliso weeye waxaad la dembi tahay qof dilay oo kale walacnu lmu'mini qofka mu'minkaahi lacnadiisu la nacladaa ka qatlihi dilkiisii oo kale weeyaan xagga dembiga wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay leedahay man iddacaa qofka sheegta dacwaa sheegasho kaadiba kaadibatan oo beena qofkii sheegta liyatakahara bihaa suu wax ugu badsado lam yazidhu allaahu alla uma siyaadiyo sheegashadaas a- ka heli maayo ilaa qila yaraan mooye wax kale ka heli maayo qofka waxaanu ahayn sheegta cilmi aadan ahayn haddaad sheegato ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yani burbur baa ka helaysaa culimada waxay ku dar nasabka maalmahan waxaan ku arkayey laysugu faanayo maalmahan waxaa laysugu faanayey aan social media ku arkayey ee qabiilada annagu reer haashin baanu nahay annagu reer mataqaanaa daarood baanu nahay waxaan galnaa kaasaanu galnaa annagu mataqaanaa carab baanu galnaa annagu nebigii baan galnaa caqiil baanu galnaa waa laysugu faanayay xadiiskaanu soo hosgelayaan man iddacaa qofka sheegta dacwa kaadibatan sheegasho beena sheegta wuxuusan ahayn buu sheegtay ilaahay subxana wa taala baa yaqaan qofka nasabkiisa waa loogu aaminay hadduu qofku yidhaahdo anu reer hebel baanahay in la juqajuqeeyo maaha laakiin hadday ka tahay cid ugu faan ama a- a- adigoon ahayn sheegato oo ku dambaabaysa marka man iddacaa qofkii sheegta dacwa kaadibatan sheegasho beena sheegta liyatakahara bihaa si wax ugu badsado ama cid ugu faano ama cid ugu kibro lam yazidhu allaahu alla subxaanahu wa tacaala qofka u siyaadin maayo ilaa qila yaraan buu alla u siyaadinaya iyo burbur buu u siyaadinaya marka nasabku waa soo hosgelaya haddaad nasab aad ahayn aad sheegato oo aad ku faanto aad ba maalmahan runtii ee, maaragtay ee, ee, looga hadlayo idaacadaha maaqan arkayseen nin walbaba caqiil buu galay kuwa mataqaana halkaas ee, cali bin abi daalib galay kuwa meel kale galay kuwa nebiga toos u galay marka sheegashada beenta ahi dembigaasi leedahay marka waa haddaad sheegato cilmi aadan lahayn nasab aadan lahayn geesinimo aadan lahayn waxaadan lahayn haddaad sheegato ka heli maysa ilaa baaba iyo burbur baa ka helaysa ilaahay subxana wa tacala kuu siyaadin maayo wax wanaaga oo hadday kaa tahay weeye wax badsi iyo cid ugufaan hadday kaa tahay weeye baabu nadri intan wuxuu ka bilaabayaa shaykhu nadarkii nadarkuna waa ballan ilaahay subxana wa tacala la gashaho een, ilaahu waxaas iyo waxaas haddaa isiiso waxaas iyo waxaasaan bixinaya qur-aankuna yuufuuna binnadri buu alla subxana qur'aankiisa ku leeyahay waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq yani ha oofiya nadarkay soo galeen marka in qofku nadarkiisa uu allah subxana wa tacala galo inuu oofiyo waa u tagoodna xadiis uu nabigu diidaayo oo nabigu leeyahay sababtoo ah eh, nadarku wax ma soo saaro yani wax ma keeno qadarta alla kuu qorama bedelaya lakin qofka bakhaylka wax bixin waayey waxa looga soo saaraya laakiin waa la ammaanay qofka eh, nadarkii uu galay oofinaya عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله رسولك إلهي عمر بارنية رسولك إلهي إني, إني كنت نذرت إني كنت وحنا نذرت من نذره في الجاهلية الجاهلية مروحا ندري أن أعتكف إنا اعتكاف ليلة هبين وفي رواية يوما رواية كلا وحلا مال إنا اعتكافه هبين إنا اعتكافه رواية كلا وحلا مال إنا اعتكافه في المسجد الحرام مساجد كحرمة عليه waan soo sheegnay iyo hadda kahor baan ka hadalnay yani dadka mushrikiinta ahaa cibaadaad ay samayn jireen oo diinta nebiyullahi ibraahim ay kala hareen laakiin inxiraafiyan baa jira inay xajin jireen xajka imaan jireen dawaafi jireen laakiin way bedeleen nadarkood baa ka mid ahaa ay nadri jireen oo ay kala hareen nebiyullaahi aadam diintiisii nebiyullahi waxaan leeyahay ibraahim cafwan marka cumar radi allahu tacala canhu xilliga jaahiliyadii muslim ma ahayn jaahiliyana waxaa lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam bicadiisa wixii ka horreeyey ayuu wuxuu ku nadray habeen inuu ictikaafo ama maalin ictikaafo masaajidka xurmada leh qaala nabigu wuxuu yidhi fa awfi nad- binadrika awfi nadarkaa gashay sababta ma ahayn xaaraan ma ahayn hadduu hadduu xaaraan lahaana nadarku galay maalan inaan sanab caabudo inaan qabri tago wax noocaas oo kale duu ahaan lahaa ma oofinaysa kaas cibaado buu ahaa yacni ee, masaajid xurmo leh inuu ictikaafo habeen culamada qayba xadiiska waxaa ka qaataan bacd culamada waxay dhahan qofka itikaafaya waa inuu sooman yahay laakiin xadiiskan wuxuu kutusaya habeen macnaha habeen waxa weeye xilli soom maaha xilli soom maaha marka nadarkii waxa weeye waxaa lagu yidhi fa awfi waxaad oofisaa binadrika nadarkaaga oofi cumarow عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى نبي وحو ريبي عن الندر ندر كيبو ريبي ندر كوحي حينوري وعباده هذا لا يحكي قدونيس إلهي إيه وحا سان ربا هذا وحا إسمانتي أما دبتها إياه يتأقب بادسه وحا سي وحا سان بحنا يا مساجد بان لسايا ساسا يلي ما نبي وار ريبي بالي أنه نهى عن الندر وار ريبي reebista uu reebay marka nabiga calayh isalaatu wasalaam ma aha yani reebistii xaaraanta ahayd maaha nahyigu litaxriim ma aha maxaa yeelay waxaa kutusaya insa ahayn tii xaaraanta ahaydoo nahyiga xaaraantahayna waxaa kutusaya waa la ammaano qofkii oofiya walyuufuu nuduurahum bayn soo marnay haddaan idhi yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira oo kale marka qofka oofiya waa la ammaanay haddii qofka oofiya la ammaanay taxriimkaani ma aha yani wali karaaha weeyaan ma aha xaraam maaha nabiga calayhi salaatu wasalaam waa reeba nadarkii wa qaala wuxuu yidhi ina nadra nadarku laa yaati bikhayrin khayr isaguma keeno ilahay wuxuu kuu qoray mar walba weeyaan maxaa dhacay marka wa inamaa yustakhraju bihi waxa waxaa wax loogala soo baxayaa can ilbakhiili qof bakhaylaho marka hore waxba sadaqaysanayn ilaahay haddaa waxaa isiso boqol masaakiin baan quudinayaa qof bakaylan hore uu quudinayn ba wax looga soo bixinaya maahane isagu wax ma keeno ilahay qadartiisa wax walba ku yimaadaan ilahay qadartiisa yani meesha odhanaysa laa yaati bikhayr waxaa laga wadaa laa yaruddu biqadaa'in allah wuxuu kuu xukumay marna ma celinayo laakiin adiga baa wax lagaga soo saaraya marka nahyigan waxaan idhi litaxriim ma aha oo nadarkii xaaraan ma aha laan ilahay waa ammaan qofka oofiya عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى وحو ريب النبي عن النذر نذرك وقال وحو يري إن ندر نذرك لا يأتي مكة لم يماد بخير خير وإنما يستخرج به وحو وحو لوغسو صارا من البخيل قفك بخيل كهاي ومركو ورع عبادة النوع عصو كلا مركو ربحين وهي يجري أنا سمين جري إلهي وحن بلنكو قاية صدح برينا صومو اسكو حكته نيوان سوم جرين بارونايا كاسا لوغسو صارا يا وحا اسمان عبادة اسماني ilaahay subxaana wa tacala marna qadihiisii ma bedelaayo can cuqbata ibni caamirin radia allahu tacaala canhu qaala nadartu waxay nadarat cafwa nadarat waxay nadartay ukhtii walaashay baa waxay nadartay an tamshiya inay socoto ilaa beyt illaahi alxaraami beytka xurmada leh inay u socoto xaafiyatan iyadoo cagcad walaashayba waxay ku nadartay masaajidkii yani maka inay aadaho iyadoo cagacad fa amaratnii marka waxay amartay cuqba odhanaya waxay amartay an astaftiya lahaa inaan u soo su-aal weydiiyo rasuula allahi sal allahu alayh wasalam nabiga alayh salatu wasalaam rasuulka ilahi gabadha walaashayba nadar bay gashay waxay ku nadartay inay lugeyso ilaa masaajidkii iyadoo cagacad fastaftaytuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam baan fadwo weydiiyey su-aashii weydiiyey faqaala nabigu wuxuu yidhi litamshi wara socoto waltarkab hana fuusho litamshi ha socoto muhiimaddu waxay ahayd inay beydka xurmada tagto bay ahayd soo maa bay ku nadarteen tagto wasiilada dambe dhexe waa mubaax weeyaan qofku hadduusan oofinna kafaara unba waxyaalaha waxaa la yidhahda nadar- nadarka mubaaxa ah qofku hadduusan oofin kafaarun baa ku waajibaysa marka nabiga calayh isalaatu wasalaam waxaa ka muuqata marka inay ku dhibtootay ay u suurtogelin marna inay lugeyso qofka hadduusan awoodinna nadarkaas hadduusan awoodin waxa uu ku nadray de ma oofinaayo waxaa kaloo lamida macsi wax dembiga maa ku nadartay ilaahay magaalada heblaan aadayahay ninkaas ay dhib inaan soo dilaan rabaaye haddaa ilahu ninkaas soo dilo waxaasi waxaasan bixinaya ama gacanta ku dhiga ninkaa isaga ma macsi weeye ma oofinaysa nadar macsiya weeyaan ya marka waxaa la yidhi maadaama cagcadaantii ay samayn karin waltamshi marna ha socoto waltarka marna ha fuusho gaadiidkeeda soo maarta leanna waa ku dhibtoonaysaa cagcadaantii ma socon karto waana oofisa nadarkeedii fastaftaytuhu waan fadwo weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala nabigu wuxuu yidhi litamshi gabadhu ha socoto waltarkabna ha fuusho marka u baahato inay gaadiid fuushana ha fuusho saasa marka nadarkeedii waxa weeye ay ku badbaaday عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة سعد بن عبادة باوحو ويديي فدو ويديي سؤال ويديي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام رسولكم سؤال ويديي في ندر بويديي نذر كان على أمه وهو يدش توفيت والله أفسد هويديس قبل أن تقضيه انت ين... انت أين قدن رسولك وتبو حسو ودي وحو كيري هويدي بان نذر قشي انت أنا ديان بان نذر قشي يدو أن نذر كأو فن بيدمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري فقضيه عنها كقد هويدا نذر كالولية وتم بهذا كور صوم مرني صوم كمركي مرني هويدي با صوم نذرتي marka way dhimatay iyadoon maaragtay soonka gudin nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu yidhi ka waran haddii hooyadaa deen lagu leeyahay ma ka gudi lahayd hooyadaa deen lagu leeyahay baa dhimatay ma ka gudi lahayd haa buu yidhi xaqa ilahina ku daaf haboon buu yidhi marka ilahay xaquu ku leeyahay ها ها هيا صون عادي صوما ما يلقوا مدري بقفكاس عمل كيس واقعي هو لقوا ملك nadarka haddaad ku nadarto oo mataqaana qof geeriyo laga waxa way qofka weligiisa xiga baa yani ka gudaaya marka nabiga calayh salaatu wasalaam saacad ibnu cubaada wuxuu ku yidhi faqdihi canha ka gudbi hooyadaa marka marka haddii qofku nadar saasoo kale ah soon keliya ma ahe wax ku nadro ilaahay yani ballan bay la gashay maalan kaba soo inay masaajid dhisto haddii ilaahay waxaas waxaas siiyo wixii ba heshay iyadoo aan dhammaystirin bay dhimatay waxa raba qofka weligaa inuu ka guda wey hadday awooday hadday awoodin waxay soo hoosgelaysaa qofku wuxuu sahanan karin ma nadri karo عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كعب بن مالك قال وحي قلت وحن كوير يا رسول الله رسولك إلهي إن من توبتي توبتي إذا وحا كمده أن أنخلع إن أن كدحبعه من مالي مالكي إلهي توبتي إذا وحا كمده إن أن مالكي كدحبعه صدقة إلى الله وإلى رسوله أنا قد جاية صدقة يعني يحيى كصدقة سدراديس يا رسول كدراديس إن كان وقرنا إنسان صدق منه في سورة توبة بك كهلا يسا صدق منه دجال كي تبوك الأورنجري كهري أو مارتي أن آدين يو إلى تضمات تن أو منافقين بك هري سفر دير بوها إلى صدق كنا وقف النبي الراعي مركا ninkan iyo laba ninoo kala waxa ahayn niman mataqaanaa saxaabadii fiicnayd ahaa maaha inta kale toddobaatan munaafiqiina nabiga ka haray marka saddexdaa nin aad ba murugay nabigu marka shakadoodu xiray waa la ciqaabay konton beri baaliyaan lala hadlin maalinta damba waxaa soo degtay marka toobadoodii in ilahay toobad dhaafay micnaha ilahay ka toobad aqbalay wa cala alhalaathati aladiina khullifuu ayadda odhanaysa صدح الله سبحانه وتعالى دبرقي حتى إذا ضاقت يعني دب أولدقي الله سبحانه وتعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هيا يا ثم تاب عليهم ليتوبوا بكى صدح لي إلهي سبحانه وتعالى دب أولدقي محال دب لو أولدقي دبت قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض لولكي بالله عرر نقضي wax la hadla la waayo masaajidka yimaadaan nabiga agtiisa ag maraa la hadli mayno waa ka jeesanaya inta ay ka haran awgeed iyaguna u adkaysteen oo cibaadadooda wateen mar dambe isagoo derbi meel ku sunaysanaya baa waxa la aayada qur'aan soo degay oo toobadiina u sujuudo marka kabacdi nabiga calayhi salatu salaam u yimi nabiga marka wuxuu ku leeyahay marka inna min tawbati tawbadeeda waxaa ka mid ah yani ilaahay maadaama iga toobad aqbalay waa inaan bixiyaa marka xolahayga inna min tawbati tawbadeeda waxaa ka mid ah أن أنخلع إن أنكدح بحو من مالي مالكيغا صدقة, لله صدقة إلى الله وإلى رسوله وكلهم بحنيه يعني وناقا أي سمين أو قد بمؤمنين توحى لغو يري آيات تاكد دميسة ذاتك مؤمنين مكان الله يريك بعد كونوا مع صادق ذاتك كنت الشيء يكون أنا كمدهين إن الله من نقطان وياه marka ilaa konton casho bay niman kaanu saasoo kale maaratay ilaahay toobadiisa sugaayeen xoolihiisa marka ballan wuxuu ku qaaday inuu ka dhex baxo marka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بأوحجري أمسك عليك هو واحد هيستا بعض مالك مالك وحكا هيسو قيب هيسو fahuwa saasaa khayru laka kuwa khayr badane xoolaha wada bixin hadha waa u baahanaysaa marka waxaa ka muuqata xadiiska inay qofka loo u bannaan tahay hadduu nadar galo xoolihiisa dhammaantood in ilahay u sadaqaysan karo subxana wa tacaala culamada qaybna waxay leeyihiin maya ulukii bannaanaa ulukii markuu qofku dhimanaayo uu dadaarmayo oo leeyahay xoolayga ulu ha layga sadaqeeyo uluk ka badan looma ogolayn sida sacdi ibnu waqaas xadiisan soo marnoo kale baa loo ogolyahay yeelka nabiga alayh salatu wasalaam wuxuu yihi xoolahaaga qayb haysa buu yidhi inta kale saarto bixi marka nadarka ninkaan nadray iyo toobada alla ka toobad aqbalay baa xoolihiisu wada bixiyey intaa wuxuu ku dhameeya markan alaymaan wanuduur dhaarihii iyo waxaa loo yaqaano nadarkii baabu lqadaa qadaana waxaa la yihahdaa xukunka wax la kala xukumaayo xukunkana waa qofka xaakimka oo dadka wax kala xukumaayo oo weliba ilzaaminaya waxa la xukumay qofka in lagu ilzaamiyo la rabaa isagoo qofka ilzaaminaya waxaas waxaas baa lagu xukumay waxaas waxaas baa samaysay hebel hebel baa muranteen qofkana kaa xaq leh sharcigaas baa mataqaana lagu marsinaya marka qadahaas buu ka hadlaya marka qofka qaadiga ahi waa arrin khatara weeyaan nabiga calayh salatu wasalaam wuxuu leeyahay alqudaatu halaatha qaadiyaasha qaadiyaasha waa saddex nooc weeyaan qaadiyaani fi الnaari waqaadin fi اljannati laba ka midi naar bay gelayaan mid ka mida jannu gelayaan saddex nooc oo waxaa jira yani qaadiyaal laba ka mida naar bay gelayaan mid ka midna jannu gelayaan nabiga calayh salatu wasalam markii la weydiiyana wuxuu yihi rajulun waa u fiirsada qaadi qof qaadiyaho calima alxaqa faqadaa xaqii buu arkay labadii qof buu kala garnaaday xaqii buu arkay wuu xukumay qofkaasna wuxuu yihi fahuwa fi ljannati qaadigaasi jannadu gelayaan warajulu nin qadaa linnaasi calaa jahlin qof u xukumay dadkii wuxuu ku xukumay calaa jahlin isagoo waxba kala garanaya mu soo fadhiista meeshii jahilnimuu ku kala xukumaaya fahuwa fi naari qofkaas maca salaama naar buu galaya bal fiirsa yani aqoon uma lahayn dad buu kala xukumaya qofkaas naar buu galaya warajulun qof oo jaara dulmi sameeyey fi lxukmi xukunkii buu ku sameeyey dulmi fahuwa fi naari naar buu qofkaasna galaya saddexdaa nooc buu nabiga calayh isalaatu wasalaam u kala saaray cayaar marka maaha yani xukunku iyo qaadinimadu ummadda kala xukumaysa cayaar maaha nabiga calayh salas wuxuu odhan jiray yani qofkii la yidhahdo laba qof kala xukun la yidhaahdo oo u kala garqaad faqad dubixa biqayri sakiin biqayri sakiin qofka waxa la gowracay mindilaan ba la gowracay waa qof la yidhi laba qof u kala xukun la yidhi bal nabiga calayh salat slam wuxuu sheegay dadka qudaada ada oo cadaaladda sameeyaa maalinta qiyaamaha calaa manaab waxay ahaan doonaan yani waxaa la fadhiisinayaa mamber iyo meel fiican oo ifaysa qofkii kale oo mataqaana xukunka halayana waa aragtaa meesha maarata qof isku dameeyey shuruudo badan bay u sameeyaan qofka maaragtay qofka maaragtay kala xukumaya dadka shuruudiisa waxaa ka mid ah micnaha inuu qaangaar yahay inuu caqli leeyahay inuu xor yahay addukuura ka mid ah yani in nin yahay naag maxkamad lama fadhiisiiyo waxa xukun lama odhan karo xataa culamadu waxay ka hadlaan waxa loo yaqaano alkhunha inagu naqaano labeebka u naqaano labeebka mushkilka la yidhahdo labeebka loo yaqaano mushkilka oo aan kala caddayn ma nin baa mise naag ma kala cadda labeebka noocaasoo kale ahi lama ogola inuu maaragtay uu noqdo inuu xaakim noqdo labeeb waxaa jira markuu yar yahay nin usoo eg baa jira qof labeeba markuu yar yahay nin usoo eg baa jira waxa uu kala xukumo haddii hadhowdii isagoo aan kala caddaan ma nin baa waa naag haddii hadhow markuu uu nin noqdo xataa xukunka waa lagu celinaya baale sababtoo ah isaga oo labeeb ah oo aan kala caddeyn ma rag baa mise waa dumar ayuu wax kala xukumay marka waa lagu soo celinaya marka aad baa loo adkeeya aad baa loo adkeeya عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري من أحدث قفك سوكرنية في أمرنا أهرن كيغان دين تندان haadaa oo tan ah maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fahuwa raddun waa lagu celinaya diinta waxaan ka mid ahayn qofka keena waa lagu celinaya wa fii lafdig lafdi kale wuxuu leeyahay man camila qofkii sameeya camalan camalo laysa calayhi amrunaa aan amarkanaga ahayn fahuwa raddun waa lagu celinaya xadiiska marka meesha waxaa loo keena marka waxaa laga hadlaya xukun bay ahayd xadiiska horta waa qaacido weyn imaamu nawwi raximah allahu tacala wuxuu leeyahay wa hada alxadiidu qaacidatun cadiimatun min qawaacid alislam buu leeyahay xadiiskan waa qaacido weyn oo qawaacidda islaamka sababta diinta islaamka waxa aan nebiga calayhi salaatu wasalaam ogeyn cibaado kasta ha u ekaata lama keeni karo qofka lagu celinaya laakiin maadaama laga hadlaayo baabu lqadaa iyo xukunka laga hadlaayey maxaa loo keenay bidcada iyo waxyaaba noocaasoo kale haa waxaa loo keenay xadiiskan ninka xaakimka ah oo magaalada joogaa hadduu xukumo waxaan diinta ahayn waa lagu celinaya naga tag baa leeyahy lagaa qaadan maayo qof baa qof dilay hadda innaga waa arateen yani wax dhibtan haysata qof baa waxa qof dilaya maxabad kaga dhacaysaa oo wadakacan ahayn yani khata maalan kaba soo qaad maxkamadda yani dastuurka waxaa ku qoran qofka een, hadduu qof dilaba isla markii waxa la leeyahay waa dil hadhowdii baa laga wada hadlaya marka waa in horta la yidhaha dil baa lagu xukumay waxaa lagu turay xabsiga hadhow reer waa ka wada hadli karaan marka waa waxa weeye waa qofku oo ku xukumay alxukmu biqayri ma anzala illah wey qofkuna oo ku gaaloobay arrinkaa isaga ah qofku ku gaaloobay taas marka qofku waxaa fiican in loo fiiriyo war waxaana ilaahay subxana wa taala diintiisa maxay ka tiri laaluushu ka daran la qaadanayo hadda ka hor baan salaano yani qolyo isku haystay mag kala sugaaya baa qolyo magti la daahay markay la daaheen baa waxa la soo saaray in la di- in la xiraayo war la- maalmana siiya maalmihii baa dib loogu dhigay laba asbuuc meelahaas lacag baa laga qaatay shan boqol meelahaas sida la sheegay dhowr boqol oo doolar baa laga qaatay soo maaratan marka waa dhibaato marka qofka xaakinka ahi oo qaadiga ah oo meesha fadhiya hadduu xukumo waxaan diinta waafaqsanayn fahuwa raddun waa lagu celinaya ma shaqaynaysaa leeyahay saasa marka xadiiskan ee booskan u yimi can caaishata radi allahu tacaala canha qaalat dakhalat hindu hindi baa soo gashay hindu waa binti cutbe waa ina cutbe weeyaane waa eh, imra'atu abi sufyaan abi sufyaan xaaskiisa hindu waad garanaysaan oo markii xamsa radi allahu tacaala canhu markay di- een, eh, markaa dagaalkii beder baa aabbaheedi iyo walaalkeedii lagu diray marka markii dagaalkii uxud yimi bay nin maaragtay eh, ku hawl ku hawlaysa inay disho inuu dilo xamsa xamse markii la dilay beerkeeda soo baxda marka afkii gelisay baa la yihahdaa ciila u qabto marka waa ku rin weyda afkii waa tuftay waada dambana waa islaamtu qoftaas khayrka badan bay noqotay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa la yidhi dakhalad way soo gashay hindu bintu cutbataa soo gashay oo imra'atu abi sufyaan ahayd baa waxay u soo gashay calaa rasuuli illaahi sala allah alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam bay u soo gashay faqaalat waxay tihi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow ina abaa sufyaana ninka abaa sufyaan la yidhaahdo rajul nin weeye shaxiixun waa nin waxa weeye dhabcaalah gacan adag oo yani wixii la rabay inuu bixiyo si uma bixiyo masruufkii la rabay inuu bixiyo si la rabay uma bixiyo laa yucطiinii ima siiyo min annafaqati masruufkii maa yakfiinii wax igu filan oo wayakfii baniya caruurtayda ku filan abu sufyaan odagayga ah yani si la rabay wax uma bixiyo caruurta iyo aniga masruuf ku filan nama siiyo bay tiri ilaa mooye ma akhadtu waxaan ka qaato min maalihi maalkiisa bikayri cilmihi isagoon ogeyn odagoo dharka iska baxshay oo jeebkiisa laba boqol ku jira ee toban doolar kala baxday iyo wax noocaasoo kale ah ilaa mooye ma akhadtu min maalihi waxaan maalkiisa ka qaato bikayri cilmihi isagoon ogeyn fahal calaya dusheeda ma ahaatay fii daalika arrinkaas min junaaxin wax dembi ah may may igu dhacaayaan mar hadduu gacan adag yahay masruufkii laguma finla aniga carruurtii wax fiican nama siiyo laakiin marka qaarkood jeebkiisa wixii ku jiraya wax kala baxa isagoon ogeyn marka dembi ma igu tahay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khudii min maalihi khudii qaado min maalihi maalkiisa bilmacruufi macruuf wixii wanaag wax wanaaga qaado yani waxa yani sharciga u yaqaano macruuf ama curfiga marka u yaqaano oo aan dhib u keenin qofka isaga ah maa yakfiiki wax kugu filan oo wayakfii ku filan baniiki caruurtaada dhib male haddaa kala baxda jeebkiisa wax yacni aan dhib ahaynoo adiga iyo reerkaaganu ku filan marka nabiga calayh salatu wasalaam bay fadwo weydiisay war culimmadu markay sharaxayaan xoogaa way ka hadlaan waxay dhahdaan ma fadwo ahaan bay ahayn mise xukun ahaan hadday xukun ahaan tahay dee laba qof haddii waa in la- labadaba meesha la keeno weeyaan marka nabiga calayh salatu wasalaam fadwo ahaan bay u weydiisay saasuu ugu fadwoodo marka nabiga calayh salatu wasalaam marka haweentu hadday odaga maaragtay ee, ya hadday taabato marka weliba macruuf oo hadday wadnaha ay wadnaha ku goynayn hadday ya wixii macruuf ah wixii macruuf ah, laakiin labaatan kun baa kugu jiray labaatan kala baxday taas macruuf maaha xadiiska marka waa xadiis ya xadiisku marka waa ee, wuxuu tilmaamaya marka nafaqada xo- ninku in lagu leeyahay nafaqadii isaga iyo reerkiisa lagu leeyahay isaga iyo reerkiisa lagu leeyahay ama carruurta lagu leeyahay dakhalat way soo gashay hindu bintu cutba ayaa soo gashay imra'atu abi sufyaan weeyaane calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama nabiga calayhi salaatu wasalaam bay u soo gashay faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayu ina abaa sufyaana أبا سفيان نكل يا رجل نوي شحيح يعني حوغا وحي الرب سفع عن بحن لا يعطيني يمسيه ما خيل مورنا كنا صحابي قاوين لا يعطيني يمسيه من النفقة النفقة ما يكفيني أنا وحي قفلانيه oo iyo wayakfii baniya carruurteeda wax ku filan ilaa mooye ma akhadtu waxaan ka qaato min maalihi maalkiisa bikayri cilmihi ogaansha la'aantiisa fahal calaya dushayda ma ahaada fii daalika arrinkaasi min junaaxin wax dembiya may soo gaaraya faqaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khudii qaado min maalihi maalkiisa bilmacruufi si wanaaga oo macruuf waan dhib u keenaynin maa yakfiiki wax kugu filan wayakfii baniiki carruurtaada ku filan وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وحي تري حاسك النبي وياني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي سبحانه وتعالى سمع وحو مغلي جلبة خصم كود دودة بوان كود جلبة وحلي هذا اختلاط الأصوات ذكر بوقي بوقيان هذا اسكت حجال هذا مركب بوان أما بوق بالهذا samica nabigu waa maqlay jalabata khasmin kuwa doodaya bulaankood buu maqlay buuqood bibaabi xujratihi gurigiisa ilinkiisa iyagoo taagan oo ishaysta ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam maqlay waxaas isii iyo waxay isii ku siin maayo fakharaja ilayhim nabiga calayhi salaatu wasalaam baa u soo baxay faqaala nabiga marka wuxuu yidhi alaa inamaa ana basharun wa inamaa yaatiini alkhasmu falacala bacdakum an yakuuna ablaqa min bacdin alaa ogaada inamaa ana anugu wax kale maahay basharan qof baanahay anugu qof baanahay wa inamaa yaatiinii waxa ii imaanaya alkhasmu doodayaal baa ya mithlku ku qoran aniga naguma qorna idinka mid qoraya kaaga kuma qorna inamaa ana basharun qof baanahay mithlukum idinka in la mid ah taa waxaa laga qaadanaya nabiga calayh isalaatu wasalaam laa yaclamu alghayb hadduu qaybka ogaan lahaa wuu garan lahaa nebigu wuxuu odhan lahaa waxaad isku haystaan waan garanaya ninkaana iskale alaa inamaa anigu anaa anigu waxaan ahay basharun qof baanay milukum idinkayn la mid ah wa inamaa yaatiinii waxaa ii imaanaya alkhasmu doodayaal baa iimaanaya kuwa is haysta oo doodaya baa ii imaanaya falacalla waxaa laga yaabaa bacdukum qaybtiin an yakuuna inuu yahay ablaqa mid ka afdheer ka balaaqo badan ka codkarsan min bacdi qaybta kale oo fa axsibu aan maleeyo annahu saadiqun inuu u sheegayo oo fa aqdii lahu aan u gooyo marka u xukumo laba qof baa taleefonkaa isku qabsaday kanle baa baa laga laga yacni balaaqa badan yahay tuugga waa balaaqa badan marka nabigu marka wuxuu leey waxaan ka baqayaa maadaama lakala kala balaaqa tihiin kaa balaaqada badan tuugga ah inaan u gooyo xoolay siiyo faman qadaytu lahu qofkaan u xukumo bixaqi muslimin bal u fiirsada laba qof wax isku qabsaday yani qof wixiisii baa laguu xukumay meeshaad ku dambaynaysa waa tan faman qadaytu lahu qofkaan u xukumo bixaqi muslimin qof kale xaqiisa aan u xukumo anigoo eegaya dooda ee doodayaan ila labada qof qaadigu labadaba halkaas soo fariisinaya mid mar bay hadlayaan laba mar waa hadlayaan mudacigaa horeynaya mudaca caleyhi baa ku xigaya marka qaadigu halkaa markuu soo fariisiyo labadaba dhegaysto dee wixii buu xukumaya soo maa marka waxaa laga yaabaa kan tuugga wax lagu haystaa inuu maarata balaaqa baday marka wuxuu faman qadaytu lahu qofkan u xukumo bixaqi muslimin qof muslima xaqiisa fa inamaa hiya arrinkaas waxa weeye qitcatun waa gabal oo min naari naara baan u gooy qofka wax loo xukumay oo beenta ah oo beenta sheegayay naar baan u gooye ogaada falyaxmilhaa ha xambaarsado naartaas aw yadarhaa ha ka tago ama ha ka tago ama qaatibo waxaan siiyey ninkaa isaga ahay waa naar weeyaan marka falyaxmilha aw yadarha waa waxaa la yidhaahdaa altahdiid walwaciid baa layihahda waxay la micno tahay icmaluu maa shi'tum waxaa doontaan sameeya ba allah subhanahu qur'aanka isku leeyahay macnaha maaha inaa wixii samaynaysid maaha laakiin waa tahdiid baa layihahdaa inaguma nidhana waxaa doonta samey kollay waa goranka qabto ku qabanaya falyaxmilha ha xambaarsado ha qaato yani go'aas naartan u gooyey aw yadarha hama iska tago marka iyadana in la iska ilaaliyo dhaartan la dhaaranayo iyo qof xaqiis in lagu gooyo waxa lagu siiyo waa naar weeyaan adduunka waxa lagu siiyo waa naar aakhirana waxaa ka daran badda naar baa ku helaysaa qof wixiisa qaadasa عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله تعالى عنها قالت أي عنهما قالت كتب أبي آبهي با وحو قري أو كتبت له ama aniga u qoray ilaa ibnihi ila ibnihi wiilkiisi baan u qoray cabdulaahi bni abibakr cabdulaahi bni abi bakrata ahaa baan waxaan u qoray wa huwa isagoo qaadin qaadi ka ah bisijistaan dhulkaas sijistaan loo yaqaano isagoo ka ah waali waxaan lay qaadi ka ah baan u qoray yani saxaabigaan wuxuu leeyahay eh, eh, waxaan leeyahay taabicigaani aabbahay aniga baa wuxuu yidhi qor waraaq wiilkiisa oo kaloo sajistaan joogo qaadikaa buu yidhi u qor ama anigaa qoray buu leeyahay ama aabbahay baa qoray maxaa ku qornaa waraaq la qorayo dardaaranka saxaabiga u fiirsada wiilkiisu qaadi ah oo gobol kale jooga ayuu u qoraya sajistaan iyo waagi dambe waddamada la furto weeyaan ee xilliga cumar radi allahu tacaala canhu iyo la furan jira weeyaan alaa taxkuma inaadan kala xukumin bayna nayni laba qof inaadan kala xukumin waraaqdaasu qoraya inaadan kala xukumin bayna nayn laba qof wa anta qadbaan adigoo caraysan qaadiga hadduu caroodo inuu ka kaca meesha weeye fuqahada shaaficida waxay ku diraan hadduu gaajaysan yahay oo kale iyo inuu ka kaca meesha xataa waxay yidha- waxay ku daraan oo yidhahdaan hadday shahwa jirto haweentii sidaa bil ka maqnayd sababusha waxaa la yidhi hadda soo gashay islaantii gaariga soo socda bay saaran tahay bay ku daraan waxay ma xukumi karo waa inuu joojiyo xukunkaas ilaa xaafaddiisa uu tagoho islaantii bu- buddada ka maqnayd yani waxaa la diidan yahay qalbigiisu waa maqan yahay qofka isaga ah qofka caraysana la mid weeyaan farxaddana waa ku soo daraan farxaddana ku- farxad siyaada ah jiro mufrid ah jiro waxay yidhahdaan maya ma kala xukumi karo waa inuu qofkaasi yahay qof yani xaalad caadi ku sugan weeyaan alaa taxkuma inaadan kala xukumin buu waraaqdii ku qoray bayna nayn laba qof wa anta qadbaanu adigoo caraysan maxaa dhacay fa inii samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul nabiga calayhi salaatu wasalaam baan maqlay isagoo leh laa yaxkum yaanu xukumin axadun qof bayna nayni laba qof wa huwa qadbaanu isagoo caraysan isagoo caraysan qofkii lama ogola isagoo degdegsan isagoo gaajo xunayso isagoo yani celinaya saxare celinaya waaso kale leanna waxaa la rabaa qofku inuu dhegaysto labada qof waqti bay qaadan kartaa adigoo saxare celinaya oo kale iyo inaad mataqaanaa dhegaysta lama ogola wa fii riwaayatin waxaa leeyahay riwaayad kale laa yaqdiyanna yaanu kala xukumin oo kala xukumin xaakimun qof xaakimihi bayna nayni laba qof wahuwa qadbaanun isagoo caraysan riwaayaddu hore ka weeyaan marka waxyaalahaas in la iska ilaaliyo laga maarmaan wey qofkii dee kolley noqonayo xaakim waa inuu xaaladdiisa dejiyaa can abi bakrata radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alaa unabi'ukum war miyaanan idinka warramaynin biakbari alkabaa'ir dambiyaasha kuwa ugu waaweyn miyaan idinka warramayn dambiyada kabaa'irka iyo dambiyada saqaa'irka waxaa lagu kala saaraa dambi kabaa'irka waxaa la yihahdaa dembi kasta oo ay ku timi waciid ku yimi ama naar baa ku timi qofku inuu galaayo ama lacnad baa ku timi ama ciqaab baa ku timi kuwaas waxa la yihahda alkabaa'ir la yihahda sida zinada oo kale iyo sariqada oo kale iyo waxaas kale alaa unabi'ukum miyaanan idinka waramaynin biakbari alkabaa'iri dembiyaasha kuwooda ugu waaweyn alaaan nebigu saddex goor buu yidhi saas war miyaanan idinka warramayn war miyaanan idiin sheegeen dembiyada kuwooda waaweyn qulnaa balaa yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi noo sheeg baanu idhi qaal nabiga marka waa tiri kii u weynaa nabigu sheegay alshraaku billaahi shirkiga ilaahay subxaanahu wa tacala wax lala wadaajiyay cibaadadiis maantay shalay waxaan arkaya boosamiya maaqan qolo yani culimo sheeganayso soo gelisay nin wuxuu leeyahay haddaa maanta dhan qur-aan akhrinaysid haddaa maanta dhan qur-aan akhrinaysid buu yidhi caawna ilaahay baryaysid waxaa dhacdana lagaa ajiibin lagaa yeelin laakiin haddaa nin weliyaa soo booqato oo u timaado saasuu leeyahay nin weliyaa haddaa u timaado soo booqato oo gacmaha korka ugu taro laga aqbalaya waxa waa qaabka nabi ciise nabi ciise krishna ka sheegaan weye krishna waxay dhahaan ilaahay ka aqbali maayo alla wuxuu ka aqbalayaa through jesus inay ciise sii marto weye kufr billahi weeyaan weliba wuxuu leeyahay awliyadu waa wakiilada ilaahay dhulka weyuu leeyahay cajiib ya mar weli kaa noqdo raalli kaa noqdo waa ilaahay kaa aqbalaya ha waa shirki billah ha waa siday yani sheegaan kristo yirahdaan weye marka waxyaala noocaas oo kale alshraaku billaahi ilaahay cibaadadiis cid la wadaajiso weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaas yani shirkiga boqol goor baynu ka soo hadlay marka kitaabada hore oo caqiidada ka hadlaynay ilaahay kuu dhaafi maayo haddaa ku dhimato xataa haddaadan ka toobad keenin oo ku dhimat lagu dhaafi maayo soo maarati marka dhibkay leedahay ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق حيث حاس قف دو سمنا كسر دعاب لمديها طب ايش واحد كتور تحقيه مرك هو يعني عادمة ولا عبادة كيلاشو إلهي سبحانه وتعالى عبادة ديسا إنا عدك لو حكسيسو أما دعاها النقطة أما استغاثها النقطة أما متقان استعانها النقطة كيلاشو ذنبي كلابه ولا قولها ذكرى وعقوق الوالدين labada waalidoo lagu caaqina ma sameeyo walaa taqul lahumaa uf buu leeyahy quraan ku leeyahy yani had eray ay dhibsadaan weeye ha ku waran wa kaana muttaki'an nabigu markuu labadaa sheegay nabigu markuu labadaa sheegay wa kaana muttaki'an nabigu waa dangeegay uu jiqilaysnaa yani qofku saa u fariista weeye saas uu nabigu u fadhiyey markuu labadaa sheegay fajalas nabigu waa soo fariistay yani arrinka soo socdaa weyn arrin weyn ah oo isna aan yarayn وقال مركز وحي ألا وقول الزور وشهادة الزور ورسكا إلى شهادة الكبينتا يا شهادة بينتا لا بقف لك الحكومة وكالة من خاتم لو نقو العقب أقولك لغاتا هذا مقلع ملحس قولك من خاتم نقو العقب لو شيء رق مع السلامة شو تقاي ونكا وانا غانا هوش سقاس كله نبي هو فردي أركك حاوقي بصوفرست دنبقى سويني دي سبو نبي صوفرست ألا وقول الزور وشهادة الزور وهذا الكبينتا اسكايلا يا شهادة بينتا فما زال نبي كما زول يكررها إنه كل علنا يرجع دم ورسكاش ورسكاش اللي هي حتى قلنا إلى أن نكنري ليته سكت يعني شليت هذه سي مو إسك عامس وكوي معه أرمو نبي قل عامس جوجي انت يعني أوتر حمين يعني وي نبي عليه الصلاة والسلام سوق علنا مركا أركان بينما الله إلى النبي مو عامس مو علنا يعني أرنك أرن وينه مركا الشهادة مركانتي نقول يسنه عيار ما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال وحيري لو يعطى الناس ضدك هذه لسين لها بدعواهم شيخ شدورة ضدك قف كستو حسو شكت لسين لها قف كستو حشكتها نكا يساقا تلافك أنا أسكره ويقا قاتل لقسيو هذه لسين لها قف البوح وشيكته لدعا الناس ضد وحي شيغان لهايين دماء رجال ضد يقود بشيغان لهايين وأموالهم مالكود الشيغان لهايين دماء رجال وأموالهم دماء رجال وأموالهم صح أخرج انتهى ضد يقود يو مالكود بشيغان لهايين maxaa marka yani arrintaa lagu joojinaya marka walaakin اlyamiinu dhaar baa waxay ahaanaysaa calaa mudaca calayhi cidda wax loo sheeganayo cidda wax loo sheeganayo baa dhaar ah qofka wax sheeganayana waa markhaanti iyo bayina laga rabaa bayina laga rabaa marka bayinadii buu keensanayaa ama caddayn ha noqoto iyo ama markhaanti ha noqoto hadduu waayana qofka wax loo sheeganaya baa dhaaranaya ama dhaar keliya maahan ama iqraar buu samaynaya oo wuxuu leeyahay uu qiranaya waa sax wey ninka isagaa iskale marka dacwadaada iyo mataqaanaa saa u sugto waxaa lagaa rabaa maxay inaad bajna la timaado low yucda annaasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum sheegashadooda ladaca naas ladaca way sheegan lahayeen naasun dad baa waxay sheegan lahaayeen dimaaa rijaalin rag dhigood bay sheegan lahaayeen wa amwaalahum maalkood bay sheegan lahaayeen nin baa xeelo tagay le boqolka ariga anaa iskale ha laga siiyo haddii qof ulbixis la siin lahaa dad baa qaadan lahaa waxaas laakiin waa la kala saaray qofna waxaa la yidhi markhaanti baa lagaa raba ama caddaan baa lagaa raba qofna waxaa la yidhi ar baa lagaa raba haddii caddaynta la waayo walaakin alyamiinu dhaartu waxa weeye calaa mudaca calayhi cidda lagu shee wax lagu sheeganayo oo la dacweeyey ayaa dhaarti laga rabaa halkaa marka wuxuu ku dhameeyey waxaa loo yaqaano alaymaan wanuduur waqadaa aladcima asbuuca dambe kitaabku waynu dhammayn doonaa insha allahu tacaala kitaabu alacimati adcimada kitaab bay u tahay yani waxyaala la cuno weeye wixii la quudanayey cuntadii la cunaayey ayuu mid u furay marka can nucmaan ibni bashiirin radi allahu tacaala canhuma canhu qaala nucmaan ibni bashiir baa wuxuu leeyahy weliba canhumaa weeye aabbihiisna wuxuu ahaa saxaabi buu ahaa marka innaga canhu buu noo qoraya waatan soo marnay hadda ka hor yacni aabbihiis baa wuxuu siiyey yaa xusuusta xadiiskii geel buu siiyey markaas hooyadiis waxay tiri raalli ku noqon mayda nabigu ka markhaanti kaco soo marnay soo mahay nabigii baa loo tegay marka wuxuu yidhi kulli ma wada siisa carruurtaada sumamaya fashhad kayrii buu yidhi cid kale markhaanti geli anigu jawr iyo dulmi ma markhaanti kaco bi nabiga calayh isalaatu wasalaam marka waxaa loo daliishanaya xadiiskaas caruurta in loo cadaalad sameeyo marka radia allahu canhu buu noo qoray laakiin labaduba saxaabi weeyaane radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalama yaquul nabiga calayhi salaatu wasalaam baa maqlay isagoo leh wa ahwa nucmaanu bias- biisbaacayhi ilaa udunayhi jumladan waa jumlo muctarida ah weeyaan yacni xadiisku waxa weeye samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquul ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin lakin jumla muctarida oo macnaheedu waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam baa maqlay isagoo leh wa ahwa nucmaanu nucmaan baa wuxuu u hooriyey biisbaacayhi labadiisi farood ilaa udunayhi dhegeysa muxuu ka wadaa marka nebigaan maqlay isagoo leh cid kale kama maqlan weeyaan waa caddaynaya marka dhegahaygaan ku maqlay weeyaan nebigaan waxaan maqlay isagoo leh labada gacmoodna faruhu saaraya labada faroode dhaguhu saaraya ina alxalaala xalaashu bayinu waa cadda halkaasa taalla xad- ilaahay subxana wataala waa caddeey wa ina alxaraama xaaraantiina bayinu waa cadda wa baynahumaa xaaraantii iyo xaalaashii dhexdooda waxa ahaaday umuurun ba baan u malayna xadiis qayb ahayd mini qore umuurun ya waa riwaayad kale oo malaya innagu wuxuu leeyahay mushtabiha laakiin umuurun mushtabihaatun ba xadiis la odhanayay wa baynahumaa dhexdooda waxa ahaaday mushtabihaatun waxyaalaan kala caddayn ma xalaal baa waxan mise waa xaaraan wey maxaa samaynaysa marka xalaashu waa taa xaaraantuna waa taa waxyaala wax u dhexeeyaa jira marka oo qofka aan u kala caddayn qofka yacni aqoonta lehi waa u kala caddahay oo baaritaan sameeyey soo kala ogaaday laakiin qofkii aan aqoon u lahayn markay la soo gudmulaatay maxaa imaanaya marka marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xaaraantii iyo xaalaashii markay caddahay labaduba cad yihiin wa baynahumaa dhexdooda waxaa ahaday mushtabihaatun waxyaalo oo isku dheehan aan la kala garanayn ma xaaraan ba mise waa xalaal laa yaclamuhunna ma oga kaiirun in badanoo min annaas dad ka mid ah marka dadka in badanoo ka mid ihi ma oga yani ma yaqaanin ma xalaal ba mise waa xaaran faman ittaqa shubahaati haddaba qofka iska ilaaliya waxyaalaha shubahaadka isku dhex jiro aan xaalaashooda iyo xaaraantooda ku kala caddayn istabra'a qofkaas wuxuu beri yeelay lidiinihi diintiisa iyo wa cirdihi sharaftiisa meel baad timi cuntaad aragtay ruuxan ma xalaal ba mise waa xaaraan inaad iska daaqda maaha waa inaad tiraa hadday ka shakiday waa ka tegaysaa diintaadaas waa ku fiican waman waqaca haddaba qofkii ku dhaca fi shubahaati waxyaalahaas isku dheehan waqaca qofkaas wuxuu ku dhacay fi lxaaraami xaaraam buu ku dhacay xadiiskan yani waa iska akhriyana xadiisku waa arbiciinka u horeeya ardada iyo maarata Ha. qofkaas wuxuu ku dhacay xaaraan buu ku dhacay marka haddaad waxyaalahaas aadan kala garanayn gasho xaaraan baa ku dhacday ugu yaraan sa- goora xaaraan cunto baa cunaysa saa maalba ugu dhacaysa waxyaalahaas aadan garanayn wuxuu yahay karaaci buu la mid yahay qofkaasi marka sidii qowsaarkii qofka xoolaha raaca kaasoo yarcaa raacaya xoolihiisa xawla alximaa ximaa waa seeraha innaga waxaan odhanayna maxaa la xirmada xirma innagu odhanaa yacni dooxa la xirmeeyo aan la daaqayn buu agaarkeeda ku daajinaya marka agaarka hadduu daajiyo qofka la soo aado waxa laba xirmada inaad kala cararto kala fogaato xoolaha sababtaa maalin walba haddaad daajiso maalintama gudaha gelinaysa ama mid baa kaa gelaya marka wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la mid yahay qof oo xoolo raacahoo xoolihii ku raacinaya xowla alximaa seeraha agaarkiisa yuushiku qofkaasi wuxuu mudan yahay u dhow yahay an yartaca fiihi inuu daaqo dhexdeeda yani xoolihii daajiyo saa maalin walba ugu soo dhowaanaysid waa daajinaysa xaaraantuna lamid weeyaan haddaa maalin walba xoolaha ku dhowaato oo tira mushtabi kan ma kala cadda waa iska cunaya birina xaaraantii baa cunaysa alaa ogaada hooy wa ina likulli malikin boqor walbaa ximan buu leeyahay seeruu leeyahay gaara alaa wa ina xima allaahi ogaada ilaahay seerihiisu maxaarimuhu wuxuu kaa xaaraam yeelay weeye xaaraantiisa weeye waxyaaluhu kaa xaaraam yeelay waa ilaahay seerihiisu weeye hagelin iska ilaali alaa hooy ina fi ljasada jirka waxaa ku jira mudqatan mudqo waxaa la yihahdaa cantugada hilibka cantugada ah qofka afka intuu geliyo calashaduhu baa la yihahdaa mudq wax inta leg baa la yihahdaa marka waa cad yar ina fi ljasada jirka waxaa ku jira mudqatan cad baa ku jira idaa salaxat saluxadna waa jirtaa micnaha facula la yihahdo ama facaala idaa salaxat hadday hagaagto cadkaa yari salaxa aljasadu jirkiibaa hagaagaya kulluhu dhammaantiis wa idaa fasadat hadday fasahaado cadkaa yari فسد الجسد كله جرك دمانتس به يعني بابا أيو حمانية ألا هو يا وهي القلب ويان شيء عن شيء إنه عدكاس هدو هاجا جرك هاجا أيو هدو حمانة حمانة وقلبي قفك إنه قلبي قلاش تمك لقوانا موي حديث كان لو تمام يا إنه عرب كنا شركة انتيس كلا نبي حديث بحكي كله هاي ما يحديث ما نوم الله أثربه subax kasta markuu waagu baryo carabku jirka intiisa kale wuxuu ku yidhahdaa war ilaahay ka cabso adaanu kaa midnahay jirka intiisa kale odhanaya ee dembi hana gelin marka carabka iyo qalbigaba in la ilaashado waa laga marmaa wey marka xadiiska yani wuxuu ka hadlaya xaaraanta iyo xalaasha inay caddahay waana xadiis lawada yaqaan weeyaan can anas bni malik radi allahu tacala canhuma qaal anfajnaa waxaanu bacsannay arnaban bahalka loo yaqaano bakayle waxaanu bacsannay bakayle bimari dahraan meesha mari dahraan loo yaqaano waan ku bacsannay bakaylaha mari dahraan soddon kilomitr buu jidaa magaalada maka fasaca alqawmu dadkii baa daba orday bacsaday micnaha falagaw falagabuu way daaleen way noogeen falagabuu way noogeen ilahi wuxuu leeyay wamaa massanaa min luguub soo mahay ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا يا يا نوريد مدالك وما مسنا من لغوب يهودا وحي يرادين النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحي كو يرادين إلهي اللي حبروا كل شيء بيرادين محي دول كان يعركان ما أنت سبتنا إلهي وان نسطي ودالي مرك الله وحي ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وحنا تابطي ودالنا مجرين فلغبوا ويدالين سو بعسنيين وأدركتها أنس بورنا ويربوها وان هلايا وان قاري فأخذتها بكلنا وعرة بكلنا اللي بح اللي بح بعسنا ماركيو ما قاري كرو مركو سو بعصد وبعصده مركو دو يقصنا يا مركو قص تسوها يو بوحي النوغة يا مركو مركو قسمي سابقا soomaalina waa tiradaa bakale intuu bur ku jiro uu bur kala daydaydaa soo mahayn faakhadtu anigaa gaaray buu yidhi waan soo haleelay waan soo qabtay faataytu biha waxaan la imi abaa dalxata abaa dalxan u keenay fadabaxaha wuu gowracay wa bacasa wuxuu siiyey u diray ilaa rasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu u diray biwarakihaa misigteedii sintii sinta buu u diray wafakhadihaa wafakhidihaa ama wafakhidayhaa waa تصنيع ويان لبدي دي بوديوت أو بكو غرميا أنك وع كعد في وع بخارج النبي عليه الصلاة والسلام وحو أدري سنتيا مسكتاس أما سنتاس إيوه لبدي لبدي بودي أدري النبي عليه الصلاة والسلام بكيله فقبله النبي وأقبلي marka maxay ku tusaysaa maxay bakayruhu inuu xalaal yahay marka bakayruhu inuu xalaal yahay waxay kaloo ku tusaysaa bakaylaha dee masigta intay leegta xawma yani nabiga alayh salatu wasalaam waxyaha hadiyadda loo soo hadiyay wax kastoo yari wixii weynba maarata uu aqbali jiray tawaaduca nabiga alayh salatu wasalaam وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت أسماء وحيتري نحرنا وحن قورعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حلقي سيما وحن قورعني فرسا فرس بان قورعني فأكلناه وانعني بكهلي وحلال صح صمه كنا وحي تري أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أو عنهما فرس بانو قور عني وانو عني وفي رواية رواية كلا وحي لها ونحن بالمدينة أمام مدينة جونا فرس كما كنا حلال يهي إنه بحنا سيد كبا عنا قاجة أو قصيدة أنا مكت لكن هو بنان يهي إن كستو دي حديث وكو أديه سو مارتين بنان تهي أجل كو أديه لكن ما كده مذاهب الفقهاء لقاها الله يو مذهب كحنفيذ اللي يقانا إيو مالك وحي لها وحاران waxay yidhahdeen waa xaaraan bay yidhahdaan waxayna deliishadaan ilaahay subxaana wa tacaala baa wuxuu ku cadfay walkhayla walbigaala walximaara maxaa ku xiga litarkabuha waasiina ilaahay baa wuxuu ku cadfay dameerkii iyo baqashii oo xaalaana waa alla farasi yani ku xadfay wuxuuna ku cileeyey litarkabuha waasiina yani in la fuulo marka waxay dhahan waa xaaraan weyn lakin de xadiis baa sugan imaamu shaafici raximah allahu tacala ayay leeyihiin mataqaana waa in la cuno waa bannaan tahay marka asmaa waxay tiri xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu gowracannay faras baanu gowracannay waanu cunnay annagoo magaalada madiina joogna wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam jasaakum allah